sanadinaysan waxaa ugu waaweyn dagaallo xoogan oo udhexeeya ciidanka deegaanka iyo ciidamada maamulka somalilan oo ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool golaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada xukuumadda soomaaliya oo ku dhawaaqay inuu isxilkii uu hay iska casray xasan sheekh oo magaalada abuuduba ay kulan kula qaatay dhigiisa imaaraadka carabta faahfaahino dheeraada oo kasoo baxay kooxaha hubeysan oo qof shacaba ku diray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan golaha ammaanka qaramada midoobey kulan gaar ah ka yeeshay xaaladda soomaaliya oo ku jirto laascaanood diyaarad sideed deeq gargaar ah oo loogu talagalay dadka ku waxyeeloobay dagaalka laascaanood oo ka degtay magaalada garwe shir sanadeedka bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho wararka dibadda waxaa ugu waaweyn tirada dadka ku dhintay dhulgariiradii ka dhacay turkiga oo sii korortay iyo bakistan iyo taalibaan oo kulan gaara ka yeeshay xiriirka labada dal
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subaxa khamiista taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha labaad februaayo sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidanka deegaanka iyo kuwa maamulka somalilan ayaa saaka ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararkan keliyano magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxa ay ku waramayaan in waa bergii hore saakay dagaal xoogan uu dib uga qarxay magaalada gudaheeda iyo sidoo kale duleedkeeda dagaalkaas oo udhexeeya ciidanka maamulka somalilan iyo kuwa deegaanka ee s a c waxaana la sheegay in dagaalkaas uu yahay mid haatan weli socda oo laisku adeegsanay hubka nuuciisa kala duwan joogta madaafiicda ayaa laga maqlayaa xaafadaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa in madaafiic ay soo tureen ciidamada maamulka somalilan ay ku dhaceen guryo ku yaala magaalada laascaanood sidaa ay muujinayaan sawiro laga soo qaaday waxaa sidoo kale la arkaya burbur gaaray dhismayaal ku yaala magaalada laascaanood oo ay ku dhaceen madaafiicda ay somalilan ay ku garaacayaan halkaas khasaaro dhimashadii dhaawac leh ayaa ka dhashay dagaalka halkaas ka socda waxaana lagu soo waramayaa in ay ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka ay ku dagaalamayaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo toddobaadkii labaad oo xiriir ah ay ku dagaalamayaan magaaladaas dagaalada ka dhacay magaalada laascaanood ayaa geystay khasaare lixaad leh oo isugu jiray dhimasho dhaawac iyo burburantiyadeed waxaana in ka badan toban qof waa in ka badan boqol qof ay ku dhinteen dagaalka magaalada laascaanood halka boqolaal qof kalena ay dhaawacyo ku noqdeen dadka waxyeelada kasoo gaartay dhaawacyada ayaa waxaa la dhigay cisbitaallo ku yaala magaalada laascaanood halka kuwa xaaladooda ee culusta loo soo qaaday dhanka magaalada muqdisho ee caasimada dalka si xaaladooda caafimaad loogu dabaybo dhinaca kale maamulka somalilan oo horey ku dhawaaqay xabajoojin aan hirgelin ayaa mar kale waxa ay ku baaqeen in dagaalka la joojiyo islamarkaana waxay sheegeen in xabajoojinta dhankooda ay ka dhaqan gashay balse weli la maqlayo rasaas iyo dagaallo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa deegaanka s a c waxaana la sheegay in weli haatan xaaladdu ay tahay mid cakiran maadaama dagaalka uu socdo ismada gobolada sool sanaaga cayn ee ku sugan magaalada laascaanood ayaa iyaguna dhankooda waxay sheegayaan in ay ciidamada somalilan looga baahan yahay in ay dib uga baxaan magaalada kadibna si wada hadal loogu gaaro xaalada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxayna sheegeen inay muhiim tahay in la dardargeliyo ama la dhaqangeliyo xabajoojinta ee maamulka somalilan ay sheegtay islamarkaana waxay ugu baaqday in ciidankooda ay kala baxaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool si colaada magaaladaas xal looga gaaro dhinaca kalene wasiiru dowlihii wasaaradda arrimaha gaadiidkii duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali cumar cananuug ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayay wasaaraddaas qoraal uu soo saaray wasiiru dowlaha ayaa waxa uu ku sheegay in uu iska casilay xilkii uu ka hayay wasaaraddaas waxaana sidoo kale uu sheegay islamarkaana u mahadceliyey xubnihii lasoo shaqeeyey qoraal uu soo saaray wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidkii duurista hawada xukuumadda soomaaliya maxamuud cumar waa maxamed cali cumar cananuug ayaa waxa uu qornaa mudan ra-iisul wasaare tan iyo markii aan xilka wasaaradda la wareegay waxaan si waxaa si joogto ah iigu imaanayay shaqaale iyo qandaraaslayaal dacwo ka ah wasaaradda waa wasiirka wasaaradda kuwaasoo ku eedeynaya ku takrifal awoodeed iyo maalmarin sharci ah cabashadaas in laga waantoobo alle looga baqo mas-uuliyadda ummadda loo loo hayo waxaana uu wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada kala fadhiistay wax kaqabashada cabashooyinka ku aadan haddaba markii aan arkay in si joogtaha shaqaaladda shaqaale waajibaadkooda u gudanaya ay u ceerisay xilkana uga qaaday si sharci darro ah oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka laga bilaabo maanta waxaan halkan ka caddeynayaa inaan si casilay xilkii aan ka hayay wasaaradda gaadiidkii duulista hawada wuxuu sidoo kale halkiisa ku sheegay in damiirkiisu sii waayey in aan kasii tirsanaado xafiiska oo lagu dulminayo muwaadiniinta soomaaliyeed waa si hadal ku dhigay wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidkii duulista hawada maxamed cali cumar cananuug oo warqad soo saaray wuxuu sheegay in arrintaas ay tahay wax lagu xumaado isagoona sidoo kale u mahadceliyay dhammaan xubnihii shaqaalaha ee uula soo shaqeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safar ku jooga magaalada abudubaay ee caasimadda ishootaka imaaraadka carabta ayaa waxa uu kulan la qaatay dhigiisa dalkaas madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulan gaara la qaatay madaxweynaha dalka imaaraadka carabta waa madaxweynaha dalka imaaraadka carabta sheekh maxamed bin sayid al hayaan labada madaxweyne waxay ka wada hadleen xiriirka labada wadan horumarinta dhinacyada kala duwan ee iskaashiga dadaalka waa dadaalka dhaqaalaha nabadeynta iyo deganaanshaha soomaaliya madaxweyne al hayaan ayaa waxa uu dhigiisa soomaaliya ku qaabilay carwada iyo shirweynaha difaaca kaas oo ka socotay magaalada abudubaay ee dalka imaaraadka dhinaca kale madaxweynaha dalka imaaraadka carabta sheekh maxamed bin sayid al hayaan waxa uu u ballanqaaday madaxweynaha soomaaliya in ay soomaaliya ka taageeri doonaan wax kasta oo ay dunida ugu jirto shacabka waxa ay dani ugu jirto shacabka soomaaliyeed si ay u gaaraan hankooda ku aadan nabadda horumarka iyo barwaaqada faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya kooxaha hubeysan oo qof shacab ah ku dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararkan kelinu magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaas xalay xaafad ka tirsan magaaladaas lagu dilay qof shacab ah falkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda xaawataako ee magaalada beledweyn waxaana lagu dilay nin la sheegay inuu macalin dugsi qur-aan ahaa kaa lagu magacaabi jiray macalin mawliid waxaana rasaas lagu furay ay ka haleeshay qeybaha sare jirkiisa ciidamo ka tirsan kuwa laamaha ammaanka magaalada beledweyne ayaa gaaray goobtuu falku ka dhacay kuwaas oo sameeyey baaritaano ay ku baadigoobayaan kooxihii ka dambeeyay falkaas dowladda soomaaliya ayaa diyaarado gargaar sida waxa ay u dirtay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana diyaaradaha ay ka degeen marka hore magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal deeqda ayaa waxay ahayd deeq daawo ah oo lagu talagalay in lagu dabiibo dadka ku dhaawacmay dagaalada laascaanood ka socda wariyaha garowe dalsan ayaa warkan kasoo diray
kan oo ah garoonka diyaaradaha jenaraal maxamed abshiree garowe waxaa soo gaaray diyaaraddan oo siday gargaar daawo ah oo ka timi wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya looguna talagalay in lagu daaweeyo dadka ku dhaawacmay dagaalka ka socda magaalada laascaanood deeqdan daawo ayaa waxaa la wareegtay wasaaradda caafimaadka puntland waxaana goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland jaamac faarax xasan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka dowladda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale xildhibaan sahra bundubte oo ka mida baarlamaanka soomaaliya lagana soo doorta gobolka sool ayaa u mahad celisay dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana dadaalka ay wasaaradda caafimaadku gelisay garab istaagga dadka ku dhibaatoobay dagaalka laascaanood
oo aan ku celcelinayo ku celcelinaya inta karaankayga ah aad baan uga mahad celinayaa dowladda federaalka keliya ma ahan laa shukra cala alwaajib idinma dhahayne waa mahadsantiin wasiirka caafimaadka puntland jaamac faarax xasan oo deeqdan la wareegay ayaa u mahad celiyey wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya wasiirka ayaa sidoo kale ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay garab istaagaan dadka ku dhaawacmay dagaalka gobolka sool halkan waxaanu galabta mar kale aanu guddoomaynaa daawo ka timi dowladda federaalk soomaaliya ay soo dhiibtay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo dabcan la kaashanaysa hay-adda masiibooyinka iyo maaraynta oo iyana transportationka iyo daadguraynta dhaawacyada iyo u qareemidooda runtii hawl aad u muhiima u haysa dadkan aad baan runtii labadoodaba aan ugu mahad celinayaa waana ku mahadsan yihiin waa waajibaad ay lahaayeen oo ay guteen laakiin waajibaadka dadku isku si uma qaato waxaa muuqata wasaaradda caafimaadka ee federaalka gaar ahaan wasiirka wasiir doctor cali xaaji iyo tiimkiisa iyo hay-adda maaraynta iyo masiibooyinkuba inay doorkoodii si fiican u qaateen khayrallahaas yaanu leenahay waana soo dhowaynaynaa hawshani waa hawl muhiima waa hawl xilligeedii timi sidaad la socotaan agaasimaha guud sheegayna dad fara badan oo gobolkaa sool dagaalada ka socda wax ku noqday ama halkan ha joogeen hadda ama cusbitaallada laascaanood iyo kalabaydh iyo kuwa la mida ha joogeene waa daawo u noqon doonta insha allah waxtar weyn waxaanu rajaynaynaa inta hawshaasi jirto in si fiican loo ogaado dhaawacyadaas wixii loo heli kara ee daawooyinana meel kastaa ka yimaadeen insha allah loo keeno maxamed geele dalsan t v garowe
guud ahaan warkiisa waxaad ka dhegeysaneyseen dhegeystayaal idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho wanaagintahay shaacidda warkayga soo xog waxay dib u heli kartaa radio dalsan com
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel